kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowaanahan waxaa dalka swiden gaar ahaan magaalada stockholm iyo deegaanada kale ku hareeraysan ka dhacayay dila loo geystay dhallinyaro soomaaliyeed faldembiyadadaasi qaar waxaa lagu eedaynayaa inay ku lug leeyihiin dhallinyaro kale oo soomaali ah maxay tahay dhibaatada soomaalida haysata ee arrimahani dilka ku kallifi karaya waxaa la sheegayaa in dilalkan ay soo bilowdeen sannadkaynu ka soo gudubnay iyadoo isla mar ahaantaasina sannadkan ay dilal kale dhaceen qaarkood waxaa la sheegayaa in dilalkooda lagu filiyey qoryo ak ay ka midka yihiin iyadoo dalkaasi swidnan la xasuusto inay ka midka tahay wadammada hubka uu sharci darradu ka yahay waxaa jirta in dhallinyarada qaar iyagoo yaryar ay iskuullada ka haraan dabadeedna dhibaatooyin kale oo faldembiyadu ay ka midka yihiin lugta la gala kuwaas oo ugu dambaynna sababa inay iyagu isbartilmaamysadaan haddaba dhibaatooyinkaasi sidee loo joojin karaa maxaase la gudbin bulshada soomaaliyeed ee qurbaha iyadoo dhibaatooyinkani hadda ku soo badanaya waddanka swiden gaar ahaan magaalada stockholm la xasuusto in ay ka jireen waddamo kale oo qurbaha ay ka midka yihiin dalalka kanada iyo maraykanka oo dhallinyaro kale oo soomaaliyeed sidan oo kale ay horey isugu diri jireen walaac intee leeg buu soomaalida ku dhaqan dalka swiden ku hayaa arrinkani hadda deegaanadaasi ku soo kordhay su'aalahaas iyo kuwo kale oo isla mawduucan ku saabsan waxaa barnaamijka inagala qayb qaadan doona oo inooga jawaabi doona sheekh xuseen faarax oo ah imaamka masjidunuur ee stockholm ee dalka swiden sheekh xuseen waxa uu sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo qoyska inta barnaamijka uu socdo waxaa barnaamijka shiikha su'aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasha oo khadadka telefoonnada inoogala qayb qaadan doona waxaan ugu horrayn aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo dilalkii ugu dambeeyey deegaanadaasi ka dhacay iyo waxa ay ku salaysan yihiin bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcalaa alih wasaxbi ajmaciin walaal jamaal marka hore waa mahadsan tahay tan kale arrinka aad weydiisa kollay walaal arrinkan carruurtana day islaynayaan kollay isbekerakuunka ama wax badan lagama sheegi karo laakiin waxaa loo aaneynaya inay yihiin maaragtay laba maaragtay laba koox inay yihiin baa la sheegaya ma garata walaalna waa gartay marka dibadbaxyo ayaad jimcihii samayseen oo dhibaatooyinkani aad kaga soo horjeedaan dibadbaxyadaasi ma waxaad ku dalbanaysaan in dowladdu ay wax qabato ma qoysaska muxuu yahay dibadbaxyadaasi haddaad sharxaad inaga siiso walaal horta dibadbaxani wuxuu ahaa dibadbax aada u ballaaran buu ahaa khaasatan haddii aynu nahay bulshada soomaaliyeedna khaas aa noo taabatay oo mandiqadan ay dadka soomaalida u badan yihiin waxaa la yidhaahdaa yaarba ayaa lagu magacaabaa marka dilal hore oo badanna way ka dhaceen ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyey waxaa la qiyaasay tiradhan saddex iyo labaatan qof inay ku dhinteen qaarna ay soomaali ay ka yihiin marka dibadbaxan wuxuu ahaa dad badan oo jaaliyadaha kalena waa ku jireen dhalinyaro soomaaliyeedna maaragtay qeyb weyn bay ka qaadatay masaajidadu way ku jireen maaragtay ururada soomaaliyeed sida ururka isbaahisi oo kale soomaaliyeed isagana qeyb u ka ahaa wuxuu ahaa laba qaybood buu ahaa qeyb wuxuu ahaa in maaragtay ay la tusiyo dhalinyarada islaynaya inay maaragtan arrinkan ay wadaan inay maaragtan ay joojiyaan inay maaragtay ilaahay subxaana watacaala usoo noqdaan in maaragtay dhibka dhexdooda kamaragtay ka socdana sidii maaragtay xal looga gaari lahaana wax looga qabto midda labaadna wuxuu ahaa in dowladda maaragtay ay hoos joogaan maaragtay iyagana in ay wixii howlka wixii ay wax uga qaban karaan ay ka qabtaan hadday ahaan lahayd in maaragtay dhinaca waxbarashada hadday ahaan lahayd dhinaca shaqada hadday ahaan lahayd dhinaca amniga ee mandiqadan dadka ajaanibka ay ku badan yihiin khaasatan shacabka soomaaliyeedna ay yihiin maaragtay jaaliyadaha ugu badan oo meeshaan degan marka hadafkooda labadaas buu ahaa mid wuxuu ku wajahnaa dhalinyarada midna wuxuu ahaa wuxuu ku wajahnaa dowladda sidii wax looga qaban lahaa tasiilaadka maaragtay dawliga ama iskuuladii waxbarashadii marka labadaas hadaf walaal ku wajahnaa mudaharaad sheekh xuseen marka la fiiriyo waxaa jirtaa in dilalkan ay soo laalaabteen tusaale ahaan waxaa la sheegaa in sweden oo kale gaar ahaan magaaladan stockholm aad adigu igala hadlaysid ee deegaanada ku hareeraysan in dhibaatooyinka noocan oo kalea ee dadka soomaalida dhexdooda isu geysanayaan ay tahay wax ku cusub sanadkii hore in dhibaatooyinkaasi ay bilowdeen oo dhalinyaro qaarkood ay isdileen haddana ilaayo hadda ay socdaan bartilmaameedsiga noocaasi oo kalea marka walaac intee leeg buu soomaalida ku hayaa walaal waa runtaayo dee kolley welwelku waa jiraayo waa arrin maaragtay murugo leh in maalin walba aynu aynu geyno maaragtay muxuu ahaa qabriga wiil dhalinyara oo soomaaliyeed aan shan iyo labaatan sanana gaarin mustaqbal maarkin oo ayaatiinna hore u lahaa ummadda soomaaliyeedna berrito laga yaabay inuu wax u anfici lahaa ehelkiisa iyo dadkiisana wax anfici lahaa waa arrin murugo leh waxaa kaloo murugada usii dheer waalidka carruurtaas dhalay oo iyaguna habeen iyo maalin murugoobaya markii intaas laga soo baxo walaal kollay meesha hadda aynu degannahay iyo mandiqada aynu degannahay mandiqada ku hareeraysanba dee dadku welwel waaqa oo waayo waa arrin marka sida la sheegaya ama sida loo tilmaamaya ay tahay arrimo maaragtay sano hore bilowday oo sidii aano ah oo mid baa la dilay kii kalea la dilay kii kale haddii la dilay haddana kuwo kaloo saaxiibadiisa haddana la dilay haddana kuwii kaleba iyagana la dilay marka waa arrintaasi murugada leh walaal waa arrin dadka soomaaliyeed saameyn weyn bay maaragtay ayay ku tahay allahna waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala uu qaboojiyo arrinkana ilaahay subxaana watacaala wax ka qabto dhinaca dowladda oo kale iyagana wax weyn iyo howl maarkiino bay iska xil saareen oo kollay awood tiro badan baa lasoo geliyey sida dhinaca booliisku ay tilmaamayeen ciidankii ciidan ka tiro badan oo magaalada caasimadda ayaa lasoo geliyay xaafadaha hadda aynu degannahay iyaguna ay tahay sidii maarkiino arrinkaasi loo yareen lahaa dhibaatadiisa olal waa gartay waxaynu ognahay sweden oo kale in hubku sharci darro ka yahay in dadku ay qaataan dhibaatooyinka noocan oo kale meelo kale oo dalalka galbeedku ay ka dhacayeen canada iyo maraykanka oo kale hadda sweden oo kale maadaama hubku sharci darro ka yahay in dadku ay qaataan oo dilalka qaar ee dhallinyaradan ay isu geysanayaan qaarkoodna la sheegayo in hub culculus laisku adeegsaday sida a k forty seven oo kale ah marka meesha xaaladdu marka ay joogto miyaanay muuqan in sidoo kale dhaliisha dadka qaar ay u jeedinayaan boliiska iyo dowladdu oo ah inay wax badan ka qaban waayeen arrinkan oo aanay xil badan iska saarin in meesha ay ku jirto walaal waa saa sheegtay oo kollay waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada maaragtay hubka uu maaragtay mamnuucu ka yahay laakiin hubku wuxuu kasoo galaa xuduudada wadamadii shuuciga hore ee yurubta bari ayaa maaragtay ayay xuduud la leeyihiin in badan oo kamid ah marka hubka halkaasu ka yimaadaa iyagu xataa dhinaca dowladda aad bay uga walwaleen oo qoryihii u dambeeyey oo la isticmaalay oo labadii wiil oo walaalaha ah ilaahay ha unaxariisto iyo wiilkii isagana ugu dambeeyey oo dhowr cisho ka hor dhintay isagana qoryahaas baa loo isticmaalay marka waa arrin jirta ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuu arrinta qoboojisaan hore u sheegay kollay dowladduna way ballan qaadeen inay maaragtay wax ka qabtaan hubkuna kollay meel walba wuu yaalayo caasimadda labaad iyo caasimadda saddexaadba arrimahaasi way ka jiraan oo waana arrin ay dadku ay hadda guddiyaa loo xilsaaray marka insha allah qolooyinka iyagana maaragtay maamulka ana kollay mudaharaadkuna risaalo u ahaa iyagana inay wax ka qabtaan ma garata walal waa tahay waad mahadsan tahay sheekh xuseen dhinaca khadadka teleefanada ayaan markaan fursad siinayaa oo dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeystahan sweden uu jooga ee dhegeysta magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid oo aad shiiku doonaysa inaad weydiisid bismillahi raxmaan raxiim waxaan malanaya si fiican la maqlayo si fiican baa lagu maqlaya magacaaga deegaanka aad joogtid ku bilow magacayga waa jailani jailani muuse nuux ayaa la yidhahdaa waxaan deganahay magaalada stockholm waa mahadsantihiin barnaamijka iyo sheikuna waa mahadsan yahay waana wax aada loogu baahan yahay la tahay oo dadka soomaalida ama dhegeysanaysa barnaamijkan ku xiran ama soomaaliya ha joogaan ama xaggan ha joogaan oo arrintaas aadka ugu walwal qabo in loo bayaaniyo oo dadka waddankan degan ama culimmada ama dadka waxgaradka ay ka hadlaan oo arrintaas maaragta aad iyo aad baan umalaynaya inay wax badan anfici doonto su-aalo badan ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan sheika weydiiyo sheekh xuseen dhibaatooyinkan waa ka dhacayna sweden meelo badan bay ka dhacaa suu sheikhu sheegay waana ognahay hadda kuwaan ugu dambeeyena waa wax soo jiitamayey sidaan qiyaasayna oo muddo hadda socday ma aha wax bilowday maanta iyo shalay iyo wiilga hore ma aha ma aha haddana waxaan markaan sheika rabaa inaan weydiiyo in maxay ugu talagaleen ota culimo ahaan inay ka wacyigeliyaan bulshada soomaalida ah ee aan u jeedno dhallinyaradoodii iyo haweenkii iyo dadkii yaryaraa meeshay marayaan ka amaraya dhaqankii iyo dhibaatada maanta socotay dilka ah oo aan oran karno waa wax ku kooban soomaalida weliba hadda gaar ahaan waxaa ka dhacaya stockholm waa soomaali islaynaysa weeye wiila la yaqaan weeye dad maaragtay kulli waxa weeye isku degaan ah oo xaafad wada degan oo iswada garanaya suu shiiku sheegana aana iyo hebel baa hebel dilay iyo saaxiibkiisa saaxiibkiis dilay arrintaas waxa weeyaan see looga hortegi karaa maxay ugu talagaleen shiiku ugu talagalay dhalinyarada kale ee ka dambaysa su-aasha waan fahmay waana mahadsantihiin waa arrin horta maaragtay insha allah waxaan oranayaa qadiyadda kolley ama dadka culummada kolley dee waa dareemi kartaana waxa waaye horta tawjiihintaas in ilmahan maaragtay wixii wax loo qaban karo ama dhinacii dacwi ah ama maaragtay in loo sameeyo midda saddexaad oo kale iyadana ah oo dee ummadda soomaaliyeedna way u wada taallaayo kolley waxaan oran karaa dhibaatadan hadda jirta masjidna waxba kama qaban karo urur gooniyana waxba kama qaban karo waa risaalada aan dirayo oo ah khaasatan dadka soomaaliyeed ee degan mandiqadan maaragtay aynu hadda aynu ku noolnahay in meel looga soo wada horjeesto arrinta jirta waxna laga qabto taas oon kollay xalay mar telefishinka waddankan maaragtay dowladdu ay leedahay wareysaneysana aan ka sheegay marka ama dhinaca wadaadada ah annaga waxa waajibkanaga ay tahay dhinaca istocyigelinta ah khaasatan waalidiintu iyagana waxa waye mas-uuliyad khaas aba iyagana saaran taasina iyagana qaybtooda inay ka wada qaataan si wadajira waxa looga qaban karaa aan koox koox keliya aan walaal maaragtay aysa waxba ka qaban karin arrimahan hadda jira ay socdo walaal waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh xuseen jilaan adiguna waad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay oo kaga mahad celinayna haddaan si raacsado su-aasha uu ku weydiiyey jelani inkastoo aan filayo inay iyaduna khusayso isla arrintan dadka qaar baa idinku dhaliila in doorkiinii culimo ahaan uusan muuqanin oo arikan marka la fiiriyo in isku xirka bulshada iyo dhibaatooyinka sidii looga hortagi lahaa arrintaas maxaad uga jawaabaysaa walaal waa mahadsan tahay kolley qof walba horta maaragtay in wixii lagu eedeynayo inuu qaato waa dee kolley diintanadana furaysa in wixii khalad ay jiraan laakiin waxaan odhan karaa wixii khaladana waynu qaadanaynaa laakiin waxyaalo badan oo ay masaajidadu ama u istaageen ama ay qabteen baa dareemi karnaa oo oo wax ka qabanay laakiin wixii eedeynaa ama ay jira waanu qaadanaynaa oo waayo qolo keliya eedba ma saarna hadde waxay saarantaan odhan karaa dadka soomaaliyeed ee maaragtay ee mandiqadan wada degan ayuu ayaa eedeynta soo taabanaysaa anoo aan diideyn inaan eedda jirta aan ma arkaan anigu aan qaato walaal waa tahay aad baad mahadsan tahay edhinacii khadadka teleefanada ayaan mar kale fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeysa kusoo dhawo magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha ad qabtid oo aad doonayso inaad weydiiso sheekh xuseen asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weheliye waxaan joogaa waddanka holland v o da waa salaamayaa sidoo kale si lamid a waxaan salaamayaa sheekh xuseen faarax jamaal iyo galow inaan ka taxsideeyo dhalinyarada aadka u da-da yar ee da-aadeyda ah ee ku geeriyooda waddanka sweden amba meel kasta adduunyada ka joogaan amba waddankii ha naqato amba wadamada lasoo qaxa ha naqato waxaan rabaa inaan weydiiyo shiika waddanka ani waxaan ku noolahay waddanka holland waa dareemi karaa dhibaatada ka jirta wadamada loo soo qaxay waana dareemi karaa dhalinyarada saameynta isku dhex leedahay sheikh marka laga soo tago booliska iyo dawladda culimadiina ma la dhihi karaa waxaad ku leedihiin saameyn dhalinyarada isdile haddii aad culimada dhalinyarada wacyigelin laheedeen oo dhalinyarada aadooda u diri laheedeen oo aad kusoo dhaweyn laheedeen masaajidada oo aad si laheedeen daraasad ku filan amba caqligooda aad korin laheedeen maalihin dhibaatada maanta taagan inkastoo aan maantay dhigi karo waa waxaa ku nooshihin waddan fiican oo aanan daraagis iyo wax lahayn haddana uu dilkiina kugu badan yahay taas waxaa sabab u ah culimadii oo aanan dhalinyaradii kusoo dhaweyn masaajidadii oo aanan siinin waxyaabihii ay u baahnaayeen ma la dhihi karaa sheekh waa tahay wehliye xasan wehliye aad baad umahadsan tahay sheekh xuseen faarax waan isaguna hordhigaya su-aashaada walaal horta waa mahadsan tahay wax walba horta inaan kaa qaadano way wanaagsan tahay waana laakiin waxaan kuu sheegi lahaa masaajidadu waxaan odhan karaa markii shacabka soomaaliyeed dhibka iyo dhibaatada uu maaragtay wadankoodii uu maarkin ku dhacay oo anagu aan isdilnay oo qarnimadanadii aan burburinay meelaha keliya ummadda lagu badbaadinaya masaajidaday ahaayeen alxamdulilah dhalinyaro badan oo maaragtay way jiraan oo masaajidadu maarkin laga tawcigeliyey qaar badan oo wanaagsanna way jireen qaar dee shaydaanku ama kahaystana wuu jira marka waxaan odhan karaa kollay arrintani masjidna way ka weyn tahay masjidku waxau qabanaya waa tawciyad waa waa waxgelin waana darintaan horkayayo dee hadday ahaan lahayd aasitaan hadday ahaan lahayd tacsiyeen oo aan dareemayo ka aaba ahaan ka waalid ahaan waalidka ilmahaas dhale maanta waxa ay danqanayaan siba khaasatan ka xuseen ahaan maarkana howshaas culeyskeeda taan iskula xil saaray ummadda soomaaliyeed degana meeshan ay og tahay wixii maaragtay kritiga inaanu qaadano waa wanaagsan tahay laakiin waxaan rabaa sidee wax u saxnaa sidee wax u bedelnaa hadalkayga wuxuu yahay masjidna arrinkaani waxba kama qaban karo urur kale oo soomaaliyeedna keligis waxba kama qaban karo arrimahan waxaa looga qaban karaa baan ku leeyahay dawlad baan waxba ka qaban karin booliis baan waxba ka qaban karin waxaa arrinkan keliya looga badbaadi karaa aan ku leeyahay in si wadajir ah haddii ahaan lahayd masaajida haddii ahaan lahayd ururo soomaaliyeed oo jira sida soomaaliska riga ururka ugu weyn oo soomaalida maaragtay fudud la yidhahdo haddii jiri lahayd booliiska haddii jiri lahayd maaragtay hay-adaha dawliga oo meesha ka wada jira taasna arrinkaas kolay idaacadda waddankan isu dhimbaan ka sheegay shalay waraysiga ay la wada yeelanayeen marka wixii kritiga waanu qaadanaynaa dadka meesha joogana waa dad kollay nin walba oo wuxuu u qabanaya waa ilaahay dartiis subxaana watacaala wax dhaqaal lagu qaato ma jiraan wax lagu shaqeeya ma jirto marka waa runta walaal arrinkaas waan soo dhaweynayna laakiin masjid waxba kama qaban karo urur soomaaliyeed keliisna waxba kama qaban karo booliisna waxba kama qaban karo waxaa arrintan looga waalid keliyana khaas waxba kama qaban karo arrimahan jira waxaa looga walaalayaal badbaadi karaa oo keliya in dadka ay wada khusayso oo mas-uuliyiinta ah inay ma arkaan si wada jira wax looga wada qabtaan baan anigu arkaa walaal adigoo raali ah baar classic waa taa waad mahadsan tahay xasan weheli adiguna waad mahadsan tahay sheekh waxaa jirta in dhalinyarada qaar lagu eedeeyo inay yihiin kuwo iskuulaadkii ay dhiganayeen ka hareen waalidiinta qaarna lagu eedeeyo in ilmahooda ay egtaan dhibaatooyin iyagoo geysanaya aynan la hadlin ama dowladdu aysan la socotin oo guriga ay ku haystaan in badan ilaa maa inta laga ogaado in ay dhibaato geystaan dabadeedna loo geliyo diiwaanka inay dembiyo geysteen markaas kadib ayay soo hadlaan oo yidhaahdaan arikan muddoba wuu jira ama saas bay ahayd xaaladdu marka xaaladdu meesha ay marayso ma kuu muuqata in waalidku uu qayb ku leeyahay arrinkan lafahaantiisa loo baahan yahay in dadku ay isku xirnaadaan haddii dhibaato ilmahoodu ay kusii socdaan ay arkaan aysan waxba ka qaban karin inay dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee laga yaabo in arrinkan kaalin ay ka geysan karaan in dhibaatooyin kale hor leh ay dhacaan in laga hortago in ay ku biiriyaan marka ma kuu muuqata in waalidku arrinkaasi looga baahan yahay walaal horta waa su-aal aad iyo aad muhiim wa waana aad iyo aad baana kaaga mahadnaqaya walaalo su-aashaas waxaan ku oran lahaa ilaahay khayr badan allaha ku siiya dhinaca iskuolka horta saameyn weyn bay ku leedahay waxaan oran karaa haddii ilmuhu iskuolka ama maaragtay ay waxbarashada maaragtay sidii la rabay aysan oga soo bixin qayb weyn bay ka tahay maaragtay waxyaalaha jira dee arrin musiiba rabbaaniya way iska dhici kardhaa oo qofka ku yimaada ama waalidka midda kale waalidiintu dee kollay ani ka hadlimayo arrinkan hadda jira dee waalidkaas soomaaliyeed aan dareemayo ee murugaysan maaragtay ay ku dhacday ka hadlimayo waxaan tilmaamaya horta waalid walba oo soomaaliyeed ku raba ha ahaado maanta wuxuu jecel yahay inuu carruurtiisa maarkin oo ay wanaag iyo horumar ay gaaraan buu jecel yahay laakiin midda jirta waxaa jirta aan kuu sheegay waxaa jirta mataqaanaa ama shuruucda ama maaragtay ama dhinaca dawliga ama dhinaca nidaamka haddii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay waxbarashadiisa ku ficnin haddii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay iskuolkii uu maarkin uu waxbarashadiisa ku liidato haddii aad aragtid inuu cunugaagu sidii la rabay ama arkin ama waktigii la rabay usan u imaanin aadan dawladda aadan ka baqan waxaa fiican inaad maaragtay hay-adaha dawliga ee khuseeya oo dhinaca social la yihahdo inaad la xiriirtid inaad maaragtay qofka masaajidada uu la xiriiro oo yidhahdo war dhibkan ba ay haystay hala i caawiyo taasi way dhici kartaa oo waalidiin badan oo soomaaliyeed ama aragna waxaa dhacda inay maaragtay ay cabsi ay ka baqayaan haddii ay xiriir ama caawinaad ay weydiistaan iyaga nafsadooda inay dhibaata ay ku imaan karto laakiin waalid walba oo soomaaliyeed wuxuu jecel yahay ilmihiisu inuu jaamacad helo wuxuu jecel yahay inuu jaamacad ka baxo wuxuu jecel yahay inuu diinta meesha ugu sarreysa u noqdo inuu maaragtay inuu meel walba u ka gaaro laakiin waxaa jirta imtixaan baa annagana haysta waxyaalahan socdana walaalayaal waxaan dareemayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil allah xifdiyo maalin dhaweedu nala joogay oo aan maaragtay arrimihi ugu dambeeyey markay dhacayeen meydadkooda wuxuu noo sheegay magaalada edmonton la yidhaahdo inuu goobjoog ka ahaa wiilkii soddon soddonaad ee soomaaliyeed ee dilaya waxaana muhiim ah aan dhihi lahaa maadaama aad walaalow aad isiisay idaacadda voice of america aad isiisay dad badanna maanta laga dhegaysanaya waddanka gudihiisa allah ku barakeeyo waddanka deganaanshihiisu iyo soomaalidu maaragtay ilaahay ha isu keena qulubtooda deganaanshaha soomaalida ah iyo ma arkino nidaamka iyo dawliga haykalka dawliga la leeyahay oo hagaaga qayb weyn buu ka yahay walaal markaan runkuu sheego oo dhibkan jaaliyadaha kale ma haysta markii loo fiiriyo haddaan runkaaga warramo jaaliyado badan oo soomaaliyeed baa annaga mandiqada aanu maanta degannahay maanta degan walaal marka waxaa saameyn weyn iyagana kuleh markaad fiirisid waalidiintan meesha jooga oo aan dhihi lahaa war carruurta guryaha laga dhisayo muqdisho ama hargeyso ama garowe laga dhisayo ama kismaayo laga dhisayo oo aydan idinka aydan degayn waxaan oran lahaa waalidka soomaaliyeed ee dhegaysanaya ilmihiina geliya ayaan oran lahaa walaal waayo guryahaas qof degaya maanta ma jiro carruurtani waxa waaye wadamada ay maanta ay joogaan ayay mentalitygooda maskaxdooda ay qaateen marka waa su-aashii ugu muhiimsaneed ayaan oran karaa walaal la i weydiiyo adigoo muhiimsan adigoo ma arkino mudan baan ku oran laha walaal waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale khadadka teleefanada ayaan mar kale fursad siinaya dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa khadka ku jira dhegeysta mayna maqleysaa si wanaagsan bismillaah maxamed sheekh muqdisho waa salaamaya sheekh adiga iyo shaqaalaha idaacadda waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo laba su-aal su-aasha kood waxay tahay maxaa sal u ah dhibaatadan dhacday oo keentay in dhibaatada intaa la eg dadka dhalinyarada ay ku dha ku dhamaadaan midda labaad waxay tahay qaabkee loogu gudbi karaa qaabkee loogu gudbi karaa waa tahay waa laba su-aal oo muhiim ah maasha allah allah ku barakeeyo waa su-aal aad iyo aad fi maxaliha maaragtin oo munaasab ah maaragtay walaal kollay dee arrinkan hadda kollay dhinaca booliiska ama maaragtay ayaa gacanta maarkin hay-adaha nabad sugidda ayaa maarkin gacantan ku haya laakiin bilxaqiiqa marka la sheego ama sida maarkin wararka ay yihiin ay noqonayaan qadiyaddan waxay ka bilaabatay dee laba maaragtay laba dhalinyaro oo kooxood oo maaragtay muxuu ahaa dhibata dhex martay oo maaragtay ayaa sabab u ah baan oran karaa taasi waa midda dhinaca kollay dee ani waxaan u daynaya dhinaca maarkino hay-alaha hay-adda maarkino baaritaanka iyo maarkino howlahaas gacanta ku jira inaan ka hordegana doonimayo may fahantay taas baa horta sabab u ah baa la leeyahay sida ay dadku qaarna ay tilmaamayaan ay leeyihiin oo aanu arkayno wax maaragtay soomaaliya soo barbay qaarkood ay leeyihin qabiil baa laysu dilaa waxaas waxba kama jiraan taasna waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u caddeeyo qaar baa idaacad maarkin oo hembejiyadan maarkin oo ummadda aan u sacyeen oo soomaali sii kala fogeeyey oo burburiyey ayaa qaarkood ku qoreen oo dee taleefanada lanoo soo diray taasna waxaan u caddeynayaa dadka soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed ee aan ka xumahay oo carruurteyda ah oo ilmahayga ah aan ooga danqanayo sideedoo kale ma aha wax qabiil ku dhisan waxaa islaynaya qabiil walba oo soomaaliyeed ayay ka kooban yihiin dhallinyaradaasaan ohan karaa ilaahay subxaana watacaala maaragtay allaha soo hanuuniya xaqna allaha tusiyo ama midda labaad oo ah sidee wax looga qaban karaa waa sidii aan su-aalihii hore aan ugu tilmaamay masjid kaliya waxba kama qaban karo urur kaliyan waxba kama qaban karo alxamdulilah hadda kollay muxuu ahaa wada shaqayn badan baa timaaday in soomaali oo wada jirta in hay-adaha booliiska oo wada jira in hay-adaha maarkino dowladda hoose ama nidaamka maamulka oo wada jira inay maarkino si maaragtay wada jira uga wada qayb qaataan ayaa walaal ani u arkaa oo arrinkaana lagu burburiyo midda labaadna waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilahi subxaana watacaala arrintan noo hagaajiyo ilahayna waxaan ka baryaynaa dhulkana nabadii amni sara allaha noo siiyo muqdishaad maanta kasoo hadlaysa waa meeshii waa caasimada waddanka waaye waxaan leeyahay dadka sabab waxa qaybka aabaan odhan karaa dadka maanta maarkano ama nidaamka maarkan ama haykalka dawriga ama hadda waxban aan ka wadin oo ilahay waxaan ka baryana haykalka dawrigana allah noo soo celiyo taasina saameyn bay kuleh saan hore u sheegay walaal adigoo raalli ah waa taa waad mahadsan tahay maxamed adiguna waad mahadsan tahay ugu dambeyntii barnaamijka ayaan soo gaarnay sheikh maxaad kusoo gebagabeynayso oo aad fariin u diraysaa soomaalida meel kastoo ay joogaan waxaan odhan lahaa soomaali ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay ka baqno ilaahay aan u noqono maanta waxaad dareemaysaan carruurtanadii ilmahanagii inay maanta maaragtay muxuu ahaa ay meel walba ku dhibaataysan yihiin iyagay islaynayaan qaarkood ay badaha maaragtay ay ku baaba'ayaan waxaan odhan lahaa waalid walba oo soomaaliyeed siba khaasatan dadka qurbaha ku nool waxaan odhan lahaa qofka waxa ugu qiimaha badan uu helo waa carruurka carruurta waaye waa markii diinta laga reebo ilaahay subxaana watacaala ku nimcaysta waa ilmaha waxaan odhan lahaa nin walba waalid ah ilmihiisa ha geliya dhaqaalaha ilmihiisa ha geliya hantida guriga maanta aad ka dhisto oo aan horeysaan u tilmaamay ama hargeysa ka dhis ama burco ka dhis ama garowe ka dhis ama kismaayo ama muqdisho ama beledweyne ka dhis waxba tarimayo waxaan idin odhan lahaa ilmahan ha la geliyo dadka kale oo i dhegaysanaya oo soomaaliyeed ee gudaha ku jirana waxaan odhan lahaa iyagana inay nabadda iyo wanaagga iyo walaalnimada iyo cizigooda iyo sharaftooda iyo doolnimadooda ay ka wada shaqeeyaan ilaahay subxaana watacaala ooga baqo ilaahayna waxaan ka baryaynaa soomaali cizigeedii iyo sharafteedii iyo wanaageediina ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay usoo celiyo in ilaahay subxaana watacaalana carruurta ilaahay subxaana watacaala meel walba aan joogno ilaahay subxaana watacaala noo hanuuniyo ilaahay subxaana noo xifdiyo waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa waalidiinta iyadu ay dhibkan ay soo gaadhay khaasatan kuwa stockholm jooga iyo kuwa maanta nuud america jooga ilaahay subxaana watacaala bedel khayr qaba allaha siiyo ilaahay subxaana watacaala sabar iyo iimaanna allaha ka siiyo adigana walaal miisaankaaga xasanaadka allaha kugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad umasan tahay sheekh xuseen adaa mudan walaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah sheekh xuseen faarax oo ah imaamka masjida nuur ee magaalada stockholm ee dalka sweden sheekh xuseen waxa uu sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo qoyska waxaan u mahad celinayaa sheikha iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaatay tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantoodin oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise le nabadgelyo